inaan war cad ka bixino warkii baryahan baa ku jiray ama websaydyada ama bahalkii ama sidaa waxay doonaanba ha ahaadeen wararkii laisla dhexmarayay markaasoo ahaa in gaari madaxweyne ku-xigeenku leeyahay lala fakaday oo ah war beenaad gaariga lala fakaday waxaa iska lahaa ciidanka booliiska puntland waxaanu ka codsannay taliyaha ciidanka booliiska somalilan inuu gaarigaa booliisku leeyahay noo soo celiyo waana noo soo celiyo aada baan ugu hambalyeynayaa una salaamayaa jenaraal fadal ay naga dhexayso wax isu celin oo hadda ka hor annaguba maadharo iyo dad lacag tiro badan lasoo fakaday iyo arrimo kale aanoo celinay arrintaas jananka waa ka codsannay uuna naga aqbalay shalo gala buu noo soo celiyey gacantayada uu soo galay waxaan caddaynayaa gaarigaa waxaa iska lahaa human traffic ama c i d ciddii ku doodaysay ama tiri madaxweyne ku-xigeenkaa lahaa warka jira warkaasi waa waraan jirin gaari booliisku lahaa buu ahaa taliyaha ciidanka booliiskan ka codsannay wuuna noo soo celiyay hay-adda i o m laba gaari ee noo keentay bay ahaay caddayntoodii waada siin karaa iyadaad weydiin kartaan ma lahayn madaxweyne ku-xigeenka soomaalidu waxay iska jeceshahay waraan jirin inay faafiso gaarigaa ciidanka booliiska lahaa haddana gacantayadu ku jiraa waa idin tusi karnaa ciidanka booliiska somalilan aada baan ugu mahad celinayaa intii cid loo mahadnaqo ma aha iyaga keliya dhammaan derisyada iyadoo dhan galmudug ha ahaadeen kuwa ka sheeya ha ahaadeen dembiile meel nooga fakanayaa ma jirto arrintaasi waxay caddaan u tahay baan filayaa inuu in ay caddahay gaarigaa waxaa shalogala gacanta loo soo geliyey kadib xiriirka iyaga kadib taliyaha qaybta sool aadan fortin isaga ayaa kala soo wareegay iyaga ruuxoodu dee warbaahinta iyo saxaafadda way ka sheegi doonaan waxaan filayaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan shanta meeshay doonaan ha ka yimaadeene waa dad soomaaliyeed in lagu qanco arrintaas ayaan aada u soo dhaweynayaa
waxay tahay ujeedada ka dambaysay qof askari ah ama shaksi puntland inuu ciidankaas gaarigaas la baxsado de dembiile damciisa yaa ka warrami kara qof damac galay anna ma ogidinna ma ogidin kolley waa wax isaga dee gaar u ah laakiin waxaan sheegaynaa meel kasta uu la galo inuusan naga hayn karin kuwuu la gelayana inaan xiriir la leenahay inay soomaali yihiin af soomaali ku wada hadalno ayaga dembiilayaashu kasoo fakadaan annagana ay naga fakadaan dabeedna isu celina naga dhexayso taliya marka laga soo tago in gaarigii gacanta lagu soo ciidanka somalilan oo soo qabtay inay kusoo wareejiyeen halkee ku dambeeyey qofka dambiilaha ee la baslayaan
su-aal fiican weeye arrintaa waxaan jeclahay taliyaha ciidanka booliiska somalilan jenaraal cabdulaahi fadal waa ka wada hadalnay dembiiluhu markuu ogaado in la qabanayo dee wuu fakan karaa marka hore gaarigaan kuu keenayaa kabacdina dembiilihii baan kuu keenayaa taasi dee waa wax ma ogtahay aan ka sugayo laakiin taliyaha isaga siday ugu suuro gasho moogtay annagu dee ajnabiga tasiilaadka faraha badan haysta ma ahayn hadduu gaarigii qabtay dembiilihiina ka fakaday xaq buu leeyahay inuu yidhahdo dembiilaha gadaal baan ka keenayaa laakiin gaarigaan keenaya
dambiilaha gaariga la baxsaday markaa sii cayuusho laanteebu ka tilmaamay
gaarigan waa gaari c i d lahayd human traffic ay lahayd annagu isaga iyo gaarigaba waxa weeye inay ina inuu la tegay baan ognah exactly gaariga waa gaari c i d ay lahayd laakiin kaliya sababta la tegay waxaa wararka lagu soo gaaray mushaar waxaa uu darawalku ka cadaa sida iyuu mushaarka ku lahaa wax ka jira wax ka jiraa ma jiraan wiil laga hadal siiyey oo wuxuu doono ciidanka booliiska baara horta maxay mush bishan socoto mushaarkeeda waxbaysaya mushaarna ma lahayn wax kalena ma lahayn waan dhegaystay inuu yidhi madaxweyne ku-xigeenkan lacag ku lahaa askari dareewala iyo madaxweyne ku-xigeen lacagtee isku yeelan kara taliya maxay muujinaysaa marka tallaabadan maadaama somaliland ay isku dayday inay dib u soo celiso gaari puntland ay leedahay gaarahaan ciidamada dowladda inay sameeyaan xiriir intaas la eg oo dhanka wax isdhaafsiga ah
waxay muujinaysaa wada shaqayn waxay muujinaysaa soomaalinimo waxay muujinaysaa waxa naga dhexeeya oo ah wanaagga kuwii kasoo fakaday baan u qabanay waana u celinay iyaguna wixii naga fakaday bay noo soo qabteen waana noo soo celiyeen intaas idinkaa fasiranaya wixii ka mida